xafiiska hantidhowrka guud ee dowlada jubbaland ayaa maanta guddoonka baarlamaanka jubbaland iyo guddiga maaliyadda ee baarlamaanka usoo bandhigay xisaab xirka maaliyadeed ee sanadkii uu xafiiska hantidhowrka guud uu soo diyaariyey kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay gudoomiyaha golaha wakiilada jubbaland mudane cabdi maxamed cabdiraxmaan gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada guddiga maaliyadda baarlamaanka dowlada jubbaland iyo agaasimaha guud ee xafiiska hantidhowrka dowladda iyadoo kulanka lagu soo bandhigay warbixinta maaliyadeed ee xisaab xirka hantida guud ee sanadkii aadan cali maxamed agaasimaha xafiiska hantidhowrka guud ee dowlada jubbaland oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa sharaxay xisaab xidhka ay maanta soo gudbiyeen mudana guddoomiyey sidai caadada noo ahayd sanad kasta waxaan baarlamaanka usoo gudbinaa xafiiska hantidhowrka guud ee jubbaland wuxuu baarlamaanka usoo gudbiyaa warbixintii maaliyadeed xisaab xirkeedii oo hanti dhowran sanad kasta markuu dhammaado waxaa nala tiilay oo aan inay soo gudbino xoogaa waqti horena ay ahayd laakiin xoogaa yar duruufaha jira ay dib noogu dhigeen warbixintii baaristii warbixintii maaliyadeed ee sanadii labada kun saddex iyo labaatankii tii ayaan maanta insha allahu aan wadnaa idiin soo gudbinaynaa xafiiska hantidhowrka guud waajibaadkiisa waxaa weeyaan markay usoo gudbiso wasaaradda maaliyadda warbixinta maaliyadeed markay usoo gudbiso ayuu sameeyaa baaris ku sameeyaa xisaab xirkii waxyaabaha qaldan iyo iyo waxyaabaha saxan uu kala fiiriyaa kadib warbixin uu ka soo sameeyaa warbixintaas wuxuu usoo gudbiyaa guddoonka baarlamaanka ayuu usoo gudbiyaa tanna waa tii shaqadii caadigii noo ahayd ee ruutinka noo ahayd insha allahu waxaanan rabnaa insha allahu inaan idiin soo gudbino warbixintaas labada kun labaatan saddexda soo dhawaada gudoomiyaha golaha wakiilada dowlada jubbaland mudane cabdi maxamed cabdiraxmaan oo dhankiisa hadlay ayaa soo dhoweeyey xisaab xirka ay maanta usoo gudbiyeen guddiga hantidhowrka loona baahan yahay in la soo dedejiyo sannadaha dhiman waa soo dhoweynaynaa guddiga hantidhowrka gudoomiye ku-xigeenka hantidhowrka guud ee dowladda jubbaland iyo xubnihiisa kale waxaa nala jooga guddigii maaliyadda baarlamaanka guddoomiye ku-xigeenkii waa waa idinka sugaynay xisaab xirkii maaliyadeed ee aada noogu xil saarnaydeen inaad dowladda jubbaland hantideeda u ilaalisaan oo dabgalka aada ku samaysaan insha allahu waadna ku mahadsantihiin sida aad oga soo shaqayseen afar iyo tobankana insha afar iyo labaatankana waa idinka sugaynaa marka insha allahu tacaala waa idinka guddoomaynaa hadii ilaahay idmo